magacayga waxaa leeyahay cabdulaahi cali faarax cunahaye awal waxaan salaamayaa bahda saxaabada sharafta leh dadweynaha soomaaliyeed adduunka meel kastoo ay joogaan ayaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdar salaan siyaasaduma soo fadhiisan inaan ka hadlo miidiyahana kuma cusbi waxaan ka hadlayaa dhacdooyin la yaab leh oo aan ka dhicin soomaaliya intii ay aan ka garaadsaday ilaa dagaalkii labaad ee adduunka intii isticmaarku haystay intii yacni xornimada ay qaadatay intii burburku ku dhacay dhacdooyin aan ka dhicin oo maanta ka jira dowladda soomaaliya khaas ahaan baraandir gobolka baraandir ayaan usoo fadhiistay inaan ka hadlo la wadaaga dadweynaha soomaaliyeed dhacdadaas waxa weeye aan ka hadlayaa lama arag iyo laba maqal iyo lagama sheekayn caalamka inta aan sagaashan jir baanahay shanta qaaradood ee adduunka saddex laba dowladood mooye inta kale waa soo maro waa kasoo shaqeeyey australia america intaan ahay waan soo maray waa kasoo shaqeeyey midaan deganaansha u joogay iyo midaan ganacsi u tegayba lama arag iyo laba maqasha maanta taalla muqdisho waxaa ka mid ah cadaaladdarro musuq maasuq qabyaalad doodsi dadweyne oo dowladda soomaaliya mas-uul ay ka tahay waxaan ku qodobaynayaa oo ku cadaynayaa qodobada soo socda dowladda maanta ka dhisan soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ka yahay lama odhan karo waa dowlad qaran lamana odhan karo waa dowlad qabiil ee waxaa la odhan karaa waa dowlad qoys taasna waxaa u sababa cadaalad darro iyo musuq maasuq iyo qabyaalad xasan sheekh maxamuud qarannimadii soomaaliya iyo dowladnimadii soomaaliya hadday sadano tahay iyo hadday mataqaanaa awood ay tahay dowladeed intaba qoys buu isugu soo aruuriyay kama turjumaya maanta madaxweyne qaran qodobada soo socdaan ku qodobaynaya international airport shaksi famiilkiisaabuu guddoonsiiya dadka kalena waa marti ninkaan ninkaan soo marin kamana dhoofi kara kamana soo degi karo shaksi qurana international airport ma yeelan karo dekadii soomaaliya ina adeerkiibuu guddoonsiiyey oo nin baacmustariya ah oo uu ku wareejiyey oo uu sheer kula galoo kula sheer garoobay dadweynihiina kaga xiray cadaalad darradu halka ay marayso ayaan rabaa dadweynaha soomaaliyeed inay ogaadaan oo saxaafadda sharafta lihu ay gaadhsiiso ya waraabaa waxaa la yidhi war ma naxday weligaa mayuu yidhi miyaan adoo gudcur guuraynaya hamayn dhabadii hoostaada ka kicin dhabada ninkii yaqaan baa yaqaane haadda waaweyn ayay ka mid tahay gurdankeedu qofkii hoostiisa ka kacdo waa naxdin aan caadi ahayn buu naxaya taasu naxdin maahana waa caloolka soo dhacba midda maanta aan maraynaa oo dowlada soomaaliya ku shaqaynaysa ee xasan sheekh maxamed waa caloolka soo dhac ee qabyaalad waa dhaaftay cadaalad darra waa dhaaftay markii uu shaksi in adeerkiisa kula sheergaroobo u xidhay asaguna gaangis buu iska xijiyey nin gaadiid iyo dekad iyo nin ka shaqeeya ma waa nin ganacsataa ganacsatadoo dhan buu jaarmayn u yahay guddoomiye u yahay waa gabaydo ninka la yidhaah gaangis buu samaysatay dowladdu kaga soo sharciyeeyey xasan sheekh maxamuud buu u soo sharciyeeyey lix waxay ku sheegaan kambani ee aan kambaniyaan ahayn ee gaangisa oo naxariis leewayaal ah oo naasiintii jarmalka ka naxariis daran ayaa loo xidhay dekadii dadweynihiina waa laga xidhay xornimada intaan la qaadan lixdankii ka hor sagaal iyo toban sano ayaan waraf iyo waran ku dagaalamayay dagaalkii labaad ee adduunka inta aan garaadsaday ayaan waran iyo waraf ku dagaalamay xasan sheekh maxamuud ma dhalan markaas nimanka dekada uu xidhana ma aysan joogin ayaka iska daaya aabbahood baan badidooda joogin anigana waa layga xidhay shakhsiyaad noocaasa oo dhallinyaraha oo gaangisa oo burburkii dowladda maxamed siyaad barre qaarkood aysan qaageerhayna waa loo xidhay cadaalad darradaan ka hadlayaa ogaada soomaaliyay waa inaad fahamtaan meesha ay maraysa cadaaladdarradu ayaan ka hadlaya kow iyo toban sano ayaan dulmarayn half milyan biibolo ayaan waxaanoo ahay afhayeen oo gaadiidle ah oo lagu dulmay oo dekedaa lagaga xiray gaadiidkoodiina ku baaba'ay waa laba ninoo soomaaliya waddanka u dhashay waxaa ninna laga xidhaya ninna loo xidhaya ninna hantidiisii lagu baabi'iye ninna lagu maalgelinaya caalamkana wax dhacay ma ahan shanta qaaradood ee adduunka midda ka jirta soomaaliya waa midaas oo aan shanta qaaradood ka jirin waxa uu yidhi madaxweynuhu isbaara waa qabasho musuqmaasuqu waa qabasho labaduba muqdisho ka jira isbaarada ugu weyne dekada idhideeday taallaa shacabkay ka taallaa shakhsiyaadna waa u taallaa xasan sheekh maxamuud baana dhigay lix kambani oo gaangiisu uu yidhi dekada waxaan ahayn kama shaqeeyaan boonadooda waxaan ahayn laguma geli karo iyakuna dadweynihiiba isbaaro u dhigteen laysanka sanad walba asagaa u sharciyeeya ogolaanshihii asagu dadweynaha kaga xidha iyakana ugu ogolaaday bay dekadu ku xidhan tahay anaa ka midha dadka laga xidhay oo afhayeenka u ah shan boqol oo kun oo qof in ka badan oo gaadiidley ah oo gaadiidkoodii basay oo hantidoodii baaba'day oo maanta mucsir ah oo dalkii marxaladaha kala duwan dalka ugu shaqayn jiray ah dulmiga intaa leeg shanta qaaradood adduunka meeshuu ka dhacay ninkii yaqaan isagaa ii sheegaya xataa sawd sudan kama dhacin sawd suudan xasuuqa ka jira kama dhicin ruwaandho kama dhicin shacabka soomaaliya midda maanta muqdisho ku haysataa xasuuqa qasad ku haysta falastiin shacabka falastiin oo kalaa ku haysta caddayn waxa u ah shan boqol oo kun oo qof oo mawaadiliina oo gaadiidkoodii la baabi'iyey oo shakhsiyaad loo xidhay amase shakhsi maxay ku dhacday caalamkasa xaggee ka dhacday dowladda nuucaa ku shaqaysaa xaggeebay ka dhacday xasan sheekh maxamuud baa sameeyey oo isbaarada shacabka ka taallaa ee u taallaa hadhuub ninkii soo lisay la ogyahay nin kastaaba ha sidaa la yidhi dekareeto madaxweyne ayay dekadu shacabka uga xidhan tahay shakhsiyaadna ugu xidhan tahay baawarka isagoo isticmaalaya madaxweynenimo ayuu shacabkiina ka xidhay shakhsiyaadna u xidhay ma lo odhan karaa waa madaxweyne qaran ma lo odhan karaa madaxweyne waxa weeye naxariisle ma lo odhan karaa madaxweyne shacabka soomaaliya u dhexeeya weey dowladnimada soomaaliya loo dhexeeyaa ma lo odhan karaa jawaabtu waa maya aniga idin lahayo cabdulaahi cali faarax cun ayaa ka mid ah gaadiidkiisii gerishada ku baabi'een oo maalin walba miidyahan geeyo oo boorka wata kow iyo toban sano ayaan dulmigaa ku jiraa aniga iyo dadka ila midoon afhayeenka u ah xasan sheekh maxamuud intaa ma dhegala'a miidiyuhu dhagaystaa waa arkaa kama qabanaya wax ilaa asagay isbaarada u taallaaye isbaarada isagaa dhigay shakhsiyaadka ay u taalla isagaa guddoonsiiyey autoritiga isaga uu leeyahay ee madaxweynenimo ayuu nagaga xidhay shakhsiyaadkana ugu xidhay maxay ku dhacday caalamka xaggee wax ku leenaha anagu muwaadiliinta soomaaliyeed oo dalka dabadiisa jooga ay weydiaan rabaa inay codsadaan oy weydiiyaan waxa lagu mutaystay oon ku mutaysanay shacabkaas intaa la eg in la dulmo oo la baabi'iyo hantidoodii la baabi'iyo shakhsiyaadna lagu maalgeliyo maxay ku dhacdoon cadaalad darriya musuq maasuq ahayn inay su-aalaan baan codsanayaa caalamkana ay hor dhigaan u caban mayna maanta waan ka u caban maaye waan ka cabanayaa kow iyo toban sannadood baan maxkamadda ayaan waxaan taagnaa meesha limiidiya oon boor watay oon cadaaladoon ku qoran tahay ayaan watay waa la iiga garaabi waaye isagoo og dhibaatada ay leedahay dulmigu oo markii dowladdii hore maxamed cabdulaahi farmaajo uu hogaaminayey isagoo madaxweyneha oo khasaanad leh gurigiisa lagu weeraray dulmiga noocaas ayadoo lagu sameeyey isagoo khasaanad leh oo madaxweyne dalka ka soo noqday oo ciidan haysta oo hanti haysta ninka mawaadilka oo soomaaliyeed oo shacabka oo danyarka oo ciidan haysan oon khasaanad lahayn dulmiga intaa la eg la gaadhsiiyey muxuu dareemayaa ilaahay baan uga dacwoonayna cid kale aan uga dacwoonno ma leh dacwaddayadii wax waa ka qaban waaya isagoo ka qaban kara oo afar iyo labaatanka saac aan codsanaya weliba aniga cabdulahi cali faarax cunayaa inuu iqaabilaan codsanayaa macluumaad muhiim ah oo isaga dan u ahna waan hayaa anigu waxaanahay nin waayeelo waaye arag ah oo ilaa isticmaalkii joogay oo xornimadu waxay tahay og oo cadaaladdarradu waxay tahay og ayuu waxaa igu sameeyey dulmigaas marka ilaahiina abuurtay oon u simannahay miskiin iyo madaxweyne iyo maal qabeen aan u simannahay ayaan uga dacwoonaynaa inuu naga qabto alle aan ku dacwoonay cid kaleo aan kaga dacwoodo markaan waayay ayaan waxaan idhi xasanow nin daalay baanahay oo aad dulmisay ilaah darajo kuu diidi dad iyo duunyo ilaahay damaga kaa siiyo dariiqii aad qaadabana darajo kaa gooyo dowladdii aad aad u duushana ha ay ku soo diiddo oo waad i duujisay ilaah darajo kuu diidi dadna kaama hadho jeer dambaa wara sadiiqda